Deegaanka Cali Junqur ee degmada Faafis maamulka Gaarisa ayaa lagu qabtay tartanka quraanka kariimka oo ay ka qayb galayaan ardayda wax ka barata shan magaalo oo ka tirsan degmada Faafi. Ardayda ayaa ku tartamaysay soddonka juus, labaatanka juus iyo tobanka juus ee quraanka kariimka waxaana soo qaban qaabiyay culimada degmada Faafi. Qaar ka mid ah guddiga tartanka ayaa ka warramaya ahmiyadda quraanka kariimka.
qur-aanka wuu kala dhihi jiray salawatullahi wasalaamu caleyh maraatib baana jirtaa qur-aanka lagu aqriyo maraatib ayuu leeyahay oo saddex ah marka qofka qur-aanka waxaa saa u akhrin karaa ama waxayn karaa qawaaniinkiisa iyo sharciyadiisa garanaya way qur-aanka qur-aanka qawaaniin buu leeyahay loo aqriyo waxaa jira wax loo dejiyey ya waxaa jira arkaan arkaanu tajwiid la yidhaahdo macrifatu maa yatajaddad macrifatu makhaarij alxuruuf ومعرفة صفات الحروف ومعرفة ما يتجدد من الأحكام عند تركيب الحروف رياضة اللسان والمداومة عليه أخذ حروف القرآن على أفواه المشايخ المتقنين أركان تاس أما قارنا أفر كدقة قارنا شرعي كدقة العلماء أيو ليه تبيوتكو أربدا مركو حرر عين مخرج كاللغة الصحة صفات اللغة الصحة قرآنك والوهمنا وليه هينوي عليه الصلاة والسلام ربي أصوك حكايونا وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي قرآنك شفاعة أيها qofka markii uu akhriyo qur-aanka si fiican u barto marka xaggaas waxaan leeyahay maaragta waa hawl bilaabatay maantayna ubadka yaryara ay maaragta tuulooyinkale fogfog iyo macallimiintooda iskaga imaadaan caalimku lagu tartamo waa wax fiican dhaqankaasi horeya loo sii wada qur-aanka maarata waxa weye barashadiisii ayaa kor u kacaysa ardadii si fiican bay maarata usii tartamayaan macallimiintana si fiican bay usii tartamayaan marka waxaa dhacaya ardadii maaragta
gabagabadii tartanka qur-aan akhriska ayaa waxaa abaalmarina la guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha galay